bismillaahi raxmaani raxiim halka aad naga dhegeysaneysaan waa radio cegaag oo aad ka dhegeysaneysaan barta internetka ee cegaag dtcom dhegeystayaal maanta waxaanu u helnay nasiib inaanu wareys la yeelano rukun ka mida rukumada magaalada boston rukunkaas oo magaciisa la yidhaahdo boqor cabdilaahi gurxan oo ku magac dheer cabdulaahi madey haddaba dhegeystayaal waxaan rabaa inaan idinku soo dhoweeyo boqorka magaalada boston oo ka warami doona ama inooga sheekeyn doona shir ee jaaliyadda puntland ee magaalada boston ama new england ba isugu yimaadeen maanta iyagoo ka arisanayay dhibaatooyinka iyo colaadaha ka aloosan dalkii hooyo boqor kusoo dhowoow ceegaag waxaan salaamayaa jaaliyadda puntland meel kasta ay joogaan aag iyo khayr iyo baraaro iyo bashbash baan ugu ilaahay uga baryaya waxaana ku gabaabinayaa jaaliyadda puntland meel kasta ay joogto inay difaaca dalka u soo duulay oo ah sool iyo cayn iyo intii la midaba ay ku soo duuleen maamulka somalilan aan aad iyo aad aan uga xunnahay dad xorah oo dalkoodii iyo wanaagoodii haysta inay maanta ay caburiyeen hase ahaatee annagu haddaan nahay jaariyadda puntland oo degan adunweynaha ama ku sugan magaalada boston waxaan diyaar la nahay amaan u nahay mar kastaba hiil iyo hoo inaan difaacooda mood iyo mool aan ka qayb qaadano boqormaday waxaa haddaba su-aashaan ku weydiinana waxay tahay yaa puntland kusoo duulay xaggeese lagaga soo duulay
bismillahi raxmaan raxiim puntland waxaa kusoo duulay maamulka somalilan waxaana lagu soo duulay magaalada laascaano iyo intii la xiriirta cabdilaahi waxaan u maleynayaa in ay magaalada laascanood iyo nawaaxigeedu ay ka mid yihiin maamulka maamulka somalilan ama gobolada waqooyi ee dalka hadda sida uu yaqaano maxaad ku caddaynaysaa in ay gobolkan iyo magaaladan ay ka mid tahay maamul goboleedka puntland
bismillahi raxmaan raxiim sidii loola socdo taariikhda ay ku saleysan tahay gobolka sool ilaa iyo xilligii markii loo laga hadlo taariikhdii ahayd marnaba marna ma ayan saxiixin marna ma ayan ogoleyn inay ka mid tahay gobolka somalilan hase ahaatee waxay hadda wakhtigan xaadirka ilaa muddo shan iyo toban sano ah ay ogolaatay ay ogolaadeen oo isla saxiixeen odayaashii deegaanka iyo iyo oday dhaqameedkii meel walbaba waxay isla saxiixeen inay ka mid tahay gobolka la dhaha puntland gobolada puntland inay ka mid tahay taasna waxay ku timi waktigii ay burburku dhacay ayaa keenay sida ay maamul iyo kala dambeyn iyo nabadgelyo ee dalalkooda ay dadkaas u samaystaan goboladaas puntland teeda labaad haddaan u noqdo arrintaas anoo tix raacaya beesha waqooyi ingiriiskii iyo wakhtiga isticmaalka heshiis bay la galeen inay ka mid noqdaan mustacmaradaah ingiriiska hase ahaatee beeshan daaroodku way ka soo horjeenseen inay saxiix la galaaneen ingiriiska ay ka mid noqdaan gobolada waqooyi somalilan cabdilaahi waxaanu ognahay in goboladan sool iyo nawaaxigeeda ay haatan si weyn gacanta ugu hayaan maamulka somalilan marka idinkiinan dibadda jooga ama jaaliyadiinan boston ee reer puntland maxaad arrintan ka qaban kartiin
bismillahi raxmaan raxiim annagu haddaan nahay jaaliyadda ee puntland oo degan magaalada boston waxaan ka qaban karnaa inaanu dhaqaale aanu diyaar u nahay inaan ku taakulayno dadkayaga
cabdilaahi su-aashu waxay imanaysaa ma reer boston oo qura unbaa dee dhibaatooyinka ka taagan haatan gobolada wax ka qaban kara
bismillahi raxmaan raxiim maya oo boston oo keliya ma aha laakiin waxa weeye jaariyadda ee puntland oo meel kasta degan ama dalka maraykanka ha noqoto ama canada ha noqoto ama yurub ha noqoto ama carab ha noqoto ama africa ha noqote waxa weeye waa miday diyaar u yihiin middan hadda lagu qabsaday laascaanana ma aha mid ay waxay tahay mid ah ka timi jaariyadda bannaanka degan oo somalilan annaguna taayada nafteedaan u horayna si dalkayaga uu dib ugu soo noqoto oo haddan cabdilaahi ma waxaad leedahay waxaan bixinaynaa dhaqaale dagaal lagaga sii horeeyo soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim annagu ma aanan bilaabin dagaal hurin iyo dhibaato in badan baanu ay ka hadashay maamulka puntland inay nabadgelyo iyo side by side iyo inay ku wada noolaadaan labada state oo statekan puntland iyo stateka la dhahayo somaliland hase ahaatee marnaba wanaag marna wanaag diyaar uma ahayn hadda hurinta tan iyo dagaalkana waxaa keenay jaariyadda somalilan lacagtay ururisay ayaa dagaalkan lagu galay hanaguna hadde si aan dadkayga iyo dadkayaga u badbaadino maamulkaygana puntland aan u garab istaagno ayaan diyaar u nahay inaan wax walba anaguna u hurno cabdilaahi eedeemo badan ayaa waxaa loo soo jeediyey maamulka puntland ee uu madaxda ka yahay cadda muuse madaxweyne cadde iyo weliba madaxweyne ku-xigeenkiisa daahir afqudhac marka dadka reer puntland haatan aada uga soo horjeedaan labada maamul ma waxaa leedahay halasii garab istaago maamulkan
waxaan anagu aaminsanahay shaksi ahaan in meel walba horta hadal iyo dhaliil meel walba way ka timaadaa hase ahaatee waktigan iyo wakti kaleetaba waxa weeye anagu ma doonayn inaan kala daadano hase waxaanuse ku boorinayaa shacabka puntland meel kastaba ha jooge dowladdiisa iyo maamulkiisa inuu garab hiil iyo hawl ku garab istaago wixii xisaabtana gaarkeedan ay timaado waa hagaag halka ayaanu ku joojinanaa aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay boqor waraysiga aadna siisay waa mahadsan tahay haddaba dhegeystayaal waraysigii inta ayuu inoogu eegyahay ee hamoogaanina cegag dhat com eegada dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu